waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali
telekoobka ama sensuska wax ka iraahdo waxa weeyaan hadda usbuucan dhammaaday horaantiisa ayaan kasoo noqday yurub iyo meelahaas marka waxaa weeye waxaa muuqata maro badan meel kastoo ay soomaalida joogto in mataqaanaa daata uu lagu kalsoon yahay aan laga helaynin yani nin iga waramayay mataqaanaa sweden ayaa wuxuu sheegayay markii dambe waxay khasabtay dowladda inay mataqaanaa social security ku xirto telekoobka soomaalida iyo sogolatigaba marka annagu heerkaa ma gaarin laakiin waxaa yacni importanta ah dadka inay fahmaan telekoobku ma aha macnihiisu mataqaanaa wax xun ma aha waa in la fahmaa telekoobku kow wuxuuna siinayaa awood laba wuxuu noo ogolaanayaa mataqaanaa codkanaga in lagu xisaabtamo saddex waxaa kaloo uu sheegayaa oo yani historyga gelaya sanadkaas telekoobkaas la qaaday soomaalida inta ay ahayd oo iyadana na siinaysa mataqaanaa yani historically wax meaningful ah sababtoo ah hadda yani dalka intaa laeg mataqaana dhowr iyo soddon kun aan ku joogno ilaa iyo afartan kun la sheegayo ayaa waxaa qoran mataqaanaa wax toban kun ka yar marka waxaan xasuustaa two thousand sixkii may ahayd markii la lahaa laba kun iyo lix boqol ayaa soomaali wadankan joogta yacni waa ognahay in intaas ka badan ay joogto waa ognahay ma laakiin ma garanayno waxaa habboon oo ay ku jirtaa civility-ga ama reer magaalnimada ay ku jirtaa community-ga cadadiisa inuu qarto sababtoo ah awood waxay siinaysaa codeed waxay siinaysaa negotiation waxaa weeyaan serviceska hay-adaha bixiyo ay ku xisaabtamayaan mida kaleetana waxaad noqonaysaa mataqaanaa ummad la qadariyo marki lagu markii ayay xisbiyada kala duwan ay mataqaanaa negotiation galayaan marka anigu kulleygu waxay la tahay inay noodan tahay in aan sensuska ka qayb galno in ay sida ay tahay unaga jawaabno in mataqaanaa da-da runta la sheegto in da-da mataqaanaa yacni qof walba siday taha u sheega taarikhdiisa sababtoo ah maanta waddankan ilaa maanta sensuska siday taha u buuxiyaa wax dhibaato iga yimaadana ma arkin mataqaanaa yacni ku imanaya mararka qaarkood laga yaabaa advertisement iyo waxyaalahaas taasna dhibaato male laakiin waxa weeyaan qofka hadduu marbu waddanka degan yahay waxaa roon inuu uu qarto deganaanshihiisa iyo meesha uu degan yahay wax mataqaanaa already aan lagaa aqooninoo cusub ma ku qornaa sensuska waa garta waxaysna siinaysaa community-ga anaga awood waa garta maxaad is leedahay laakiin sababta ay soomaalidu uga cagijiida ama ay u buuxin weyday ama ay uga qayb qaadan weyday inay tahay
yacni waxa weeyaan dadku anigu waxaan u malanayaa un waxyaalaha ay dadku sheeg sheegtaan iyo waxyaalaha mataqaanaa u qoran hadday kala duwan yihiin dadka qaarkood mataqaanaa waxaa laga yaabaa inay ku joogaan single mother single father waxyaalahaasna waa wax iska minor ah sababtoo ah sensusku taas ma aha wuxuu danaynaya sensuska wuxuu danaynayaa da-yaasha kala duwan intee mataqaanaa toban jir ah intee labaatan jir ah intee soddon jir ah communitygaas communitygaas intee mataqaanaa senior citizen ah intee haween ah intee rag ah sensusku sidaas ayuu u shaqeeyaa taasna waxay keenaysaa in yacni services kala duwan la ogaado waxay communitygaada u baahan yahay laakiin marka uu qofkiiba qornaynba uusan kaba tirsanayn ummaddana uu dhex degan yahay marka si lagu xisaabtano lama yaqaano waxa weeyaan yani waxay ka mid tahay civility-ga waxay ka mid tahay mataqaana governancyga waxay ka mid tahay in loo hogaasamo sharciga waddanka ka jiro mar haddaan waddanka degannahay waxay tahay in aan istirino oo aan tirakoob ka qayb galno si aan u helno xaq anaga dalka aan ugu leenahay aan ugula xisaabtano waa gartay waxaa la leeyahay macluumaadka aad ku qortid sensuska ee hay-adda sensuska oo a b s tu lama qaybsato hay-ado kaloo dowlada marka qofka xataa haddii uu ka cabsi qabo wararka ama arinta uu meesha ku qorayo inay meel kala gaarto a b s waxay leedahay cid kale ma ogaato
sharciyan a b s ku statistics ma ogiye qof detailskiisa ma gudbiso oo haddii qof detailskiisa lasoo weydiiyo aniga igu dhacday hadda ka hor yani jaamacad ayaa rabtay inay ogaato dadka mataqaanaa yacni ka yimid dalalka east africa intee mataqaanaa yacni dhiigooda blood sugarkooda intee blood pressure le waxyaalahaas jaamacadda way soo weydiisay waxay dhaheen mataqaana waxaan ka rabnaa inaan weydiino qoladan statisticska inaan weydiino details oo ku saabsan arrimahaas manoo saxiixi kartaa marka ma helayaan hay-adihii dowladda ayaan la siinaynin wixii adig kugu saabsan marka waa in adiga aad soo fasaxdaa marka hore laakiin waxa weeyaan censusku waxaa loo sameeya sideedaba statistics weeye waxaa la odhanayaa communitygaas waa intaas intaasa odayaal ah intaasa dhalinyaro ah intaasa haween ah intaasa saas ah yani ma odhanayaan qof hebel indho buluugu leeyahay iyo qof hebel mataqaanaa yani lugbu ka go-an yahay ma odhanayaan waxay odhanayaan keliya yani communitygaas intaas ayaa ka da-yar labaatan intaas ayaa ka da-weyn labaatan yani statiska noocaas waxay ku siinaysaa power waxay ku siinaysaa yani in lagugu talagalo waxay ku siinaysaa inaad marka wax weydiisad layirahdo communitygan waa community jira oo afartan kun oo qof gaaray saa daraadeed serviceska u baahan yihiin xataa haddii masaajid la ablagareeyo xataa haddii ischool la ablagareeyo oo af soomaali ku hadla waxaa la fiirinaya horta tiradaas ma gaartay marka waa in markaana communityga ay fahmaan haddaadan wadankii aadan ka jirin oo statistics aadan ku jirin marka laguma arko si lagu arko ma laha marka waxay ila tahay in aan marka horeeto kow aan garano arrinta censasku waa arrin mataqaanaa oo ku saabsan mataqaanaa communityga baaxaduu leeyahay intee dhalinyaro ah intee weyn intee odayaala intee caruur ah markiiba marka exactly hay-adaha serviceska bixiyay ay ku xisaabtamaan haddii taas aan lahaynin oo ay lix iyo toban kun noo qoran tahay haddii waxa weeye communityga eritreanka waan u malaynaya toban jeer inaan ka badannahay ayaa naga badanaysa sababtoo censuska markaa fiirisid ama waa isku dhownaha ama iyagaa naga badanba marka taasna waxa waxaa keenaysa communityga annaga oonan intiisa badan aanan waxaan u arkin wax weyn sida doorashooyinka sida mataqaanaa yacni censuska yani doorashada dad baa waxay ii sheegayaan doorashada warqadday soo qaadaan magacooday tigareeyaan warqadda intii ay ku ridaan meesha aqligaa diidaayo qof dhanoo soo kacay oo oo laba xisbi ama saddex xisbi ama afar xisbi wax ka doora la yidhi inuu warqad cad sideeda ku rido bas siduu ganaaxa isaga reebo inuu usoo kacay keliya
waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s dbccom dbcu xariijin soomaali